halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fmyada geeska africa iyo bogga v o a somaly com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo badhkii duhurnimo wakhtiga geeska afrika saacadda washington waxay tilmaamaysaa lixdii iyo badhkii subaxnimo waa maalin khamiis ah kowda bisha juun ee sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro isxilqaamay oo garoomo ciyaareed ka dhisay xeryaha dhadhaab
garoonka waxaan u diyaarinay waxaan ugu talagelnay badanaa dhallinyarta cuslaatay oo kubadda wakhti hore ugu dambeysay suu ahay maalintana shaqaystaan oo marka dhallinyartaasaan badanaa ugu talagelnay marka hore marka kadib waxaan u diyaarinay garoonka roog baan dhignay oo qalqaymo weyn ku fadhiyo sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan kulan wacyigelin caafimaad ah oo boosaaso loogu qabtay gabdhaha dhallinyarada ah qodobadaas iyo weliba dhinacii heesaha ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka ayaa meelmariyey heshiiska kor loogu qaadayo amaahda dowladda maraykanka haatanna waxaa dadaalada lagaga hortegaya in dalku uu qaamoobo ay u wareegeen aqalka sare ee senetka hogaamiyaha aqlabiyadda ee golaha senetka jack shumer oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo weliba hogaamiyaha aqlabiyadda yar ee xisbiga jamhuuriga mich mcconnell ayaa sheegay in ay rajeynayaan in sharcigan la ansixiyo maalmaha soo socda si uu u saxeexo madaxweyne joe biden wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa ka digtay in ay masallafi doonto ama lacag la-aani ay ku dhici doonto haddii aan heshiiskan la meel marin inta ka horeysa subaxnimada hore ee isniinta taas oo keeni doonta in ay awoodi waayaan in ay bixiyaan kharashaadka dowladda wadahadallo laba geesood ah oo la doonayey in lagu xaliyo khilaafaadka u dhexeeya mucaaradka kenya iyo dowladda madaxweynehe william ruuto ayaa hakad la geliyey muddo aan la cayimin sida uu arbacadii sheegay madaxa wadahadalladaasi wadahadallada ayaa la hakiyey kadib markii ay dowladdu ku guuldaraysatay in ay buuxiso dalabaadka mucaaradka sida uu sheegay guddoomiyaha wadahadallada labada dhinac isbahaysiga mucaaradka ee uu hogaamiyo ruugcadaaga raila odinga ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu khilaaf xoogani kala dhexeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo madaxweynaha haatan xilka dalka kenya haya ee william ruuto odinga ayaa horkacayay mudaharaado toddobaadkiiba laba jeer socday oo bilaabmay bishii march kaas oo lagaga cabanayay qiimaha maciishada iyo wax istabamarin lagu eedeeyey doorashadii sanadkii hore saraakiisha difaaca ee maraykanka ayaa ka digaya sare ukac ballaadhan oo ku yimi daandaansi ay sheegeen in uu kaga imanayo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka ee shiinaha kaas oo ka socda hawada caalamiga ah ee marinbiyoodka koonfurta shiinaha toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa aad isugu dhowaaday diyaarado dagaal oo maraykanku leeyahay iyo diyaarado dagaal oo shiinuhu leeyahay laba sarkaal oo maraykan ah oo magacooda qariyey ayaa sheegay in tallaabooyinkani ay abuuri karaan falal ammaan darro oo aan lagu talagelin dhegaystayaal intaas waxaa naga eeg warkeennii dunida haatanna u diyaargarooba qaybaheena kale ee idaacadda zuhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan qaar ka mid a dhalinyarada xeryaha dhadhaab ayaa ku guulaystay in ay qaab iskaashi ah ku dhisaan garoon ciyaareed casri ah oo lagu goglay cawska macmalka ah si ay dhalinyaradu ugu ciyaaraan uguna madadaashaan maxamed cabdiraxmaan xasan oo ka mid a dhalinyarada dhaqaalaha ku bixiyey ayaa uga waramay wariyaha v o a cabdisalaan salas saaxiibkay magacii waxaa laa maxamed cabdiraxmaan sabaha kuwaad waxay ayd baahida markaas taagneyd oo meesha ka jirtay oo goromada badanaa lagu dhiili jiray dhul ay ahayd oo siigadeeda dhaawaceeda badanaa iska badan tahay marka anigoo dhallinyaro fara badan oo xaaladda duruufta iska adagtaha noo sahlin aan waxaas ku dardarsanay waxaan goroon ka furnay xaryaha dhagaxley marka dhallinyartana si bay faa'iido uga tahay oo dharaagska iyo balwaddii waxyaalihii badan bay ka reebtay waqhtiyada habeenkii ay ku dheelaan rag dhallinyarta oo cuslaatay oo ayagana oo shaqeeyaanoo nafaas waay waqti ay ku dheelaan oo helay habeenkii si ay ku dheelaan oo maalintana maciishadooda u raadsadaan waa kaa sababahaasaan u kalife waa tahay maxamed qaabka aad garoonka u diyaariseen haddii aad sawir ka bixiso garoonka waxaan u diyaarinay waxaan uga talagelnay badanaa dhallinyarta cuslaatay oo kubadda wakhti hore ugu dambeysay suu ahay maalintana shaqaystaan oo marka dhallinyartaasaan badanaa ugu talagelnay marka hore mar kadib waxaan u diyaarinay garoonka roog baan dhignay oo qalqaymo weyn ku fadhiyo shabaqaa lagu xiray lagu wareejiyey korna kubadda kama bixi karto oo loogu talagelin a bixin lahaydna waa lagu xiray ilaa habeenkii waqti dambe ilaa lix sac lagu gaara lagu dheelaa waa tahay runtii dhaqaalo fara badan ayaa ku baxaya goromada noocaan ah qaabkee baad marka dabcan riidan uga dhabaysan riyada walaa ayadoo xaaladda iska adag tahay dhallinyaro isku fara badan oo isku tagtay oo wax isku soo aruursay sidaan ku furnay marka ilaahay oo nagu gula uga dambayntii muddo dheer kadib waa tahay idinka shaqa abuur ahaan dhinaca dhaqaalaha maxaa faa'iida ood ka hesheen
dhallinyarta ayagana horta waa ku faa'iideen oo nafaasa u heleen oo sidii gorommadana wadamada horumaray lagu dhiila sidoo kale anigana nololmaadkeena iyo nolosheena waa ka helnaa waa tahay qaabkeebaad markaad goromada u kiraysaan oo kooxaha u diiwaangelisaan maadaama xeryaha kooxa fara badan ay ka dhisan yihiin orderka waa iska badan yahay dhallinyarta maalinteena soo wacaan si habeenkii loogu sii diyaariyo rifrigoodii alaabtooda agabkooda ay ku dheeli lahayn loogu diyaariyo maalintaan qornaa inta tiimo dheeli lahayd habeenkiina markaa refriga meesha uga tagaan iyo managmentiga meesha jooga markaa waa lagu sii talagalaa waa tahay xeryaha isboortiga sanadihii tegay hay-adaha taageeradooda ay ka daayeen oo wax dhaqaalaha oo la geliyay ma jirin idinka markaa isku aragtay inaad tihiin inaad qayb ka tihiin horumarkii isboortiga xeryaha haa qayb weyn baan ka qaadanay maadaama hay-adihii marka hore taageeri jiray taageerada ay ka laabteen oo qaxootiga sidai hore hadda aan loo taageerin waa marka mid u weyn oo nagu kaliftay taas ahayd inaan dhallinyarta taageerno meel dunida horumartay camal oo la jaan qaadaan aan sabab u noqonay bal ka waran xiliyada habeenka in garoonka lagu cayaaro amni ahaan iyo qaabka aad u diyaariseen amnigeeda waaweynka waa sugan yahay dowladdana waa og tahay waa laga warqabaa meel amnigeeda sugan yahay manimentiga maamulkana waa joogaa
inta badan garoomada ama kooxaha isboortiga xeryaha dagaal ayaa dhex maro oo kubad adagay cayaaran oo dagaal ku salaysan sharciyada idiin yaallo iyo dabcan qaabkii kale ee dheerda qaxootiga boonu ciyaarayeen maxaa farqiga u dhexeeya meesha sharciyadeeda waan adkeennay ruux hadda garoonka asagoo ku jiro faal uu subiyo waxaa la fadhiisinaya shan daqiiqo shanta daqiiqo markaa isaga dhib bay ku tahay maadaama taamkii la dheelaya uu limit yahay uu yaryahay waa ku xisaabtamaa markaa si oo loo fadhiisano bannaanka marka ruulkana waa adkeennay ninkii dhaawac geysto shan daqiiqa iyo ka badanaa la diri marka ruulka waa adag yahay waa yahay dhinaca kale cayaaro qamaar ay cayaaraan qaxootiga oo lacaga la dhiganayo oo runtii xifaaltanku iska xoogan yahay idinka inay cayaaraha qamaarka cayaaraan ma ogoshihiin sharci ahaan maya qamaar lacag la dhiganayo meesha laguma dheelo labada tiim lacag baa laga qaadaa si ugu dheelaan ayagana wakhtigooda u helaan wakhti u qaataan wegii qamaar ma jiro lacag labada tiim loo dhigayo waa tahay dhaqaale ahaan kooxdii imsaa ka qaadaan oo saacaday cayaarayaan maadaama qaxooti ay yihiin aysan lacaga xoogan heli karin
tiimkii halkii mar waa hal saaca la dheelaa halka saac waxaa dheeli laba tiim iska hor imaanay tiimkii waxaa laga qaadaa kun shilin kun iyo kunaa laga kala qaadaa dhinaca kale xarriga waxaa ka jiray dhalinyaro aada u isticmaalaysa muqaadaraadka iyo dabcan arrimo kaleo amniga aan ku wanaagsanayn ma kula tahay marka inaad isbeddel guud aad xeryaha u keenteen maadaama goobo kala duwan xeryaha laga furay oo gorommadan macmalka haatan dadka ay aada u fahmayaan
dabcan horumar weyn baan ka gaarsiinay dhallinyartii marka hore haweenadii ammaanka qalqalgelin jireen oo waddooyinka fadhiisan jiray qayb qayb way dheeshaa qaybta kalena waa imaataa oo way daawataa marka waxaa moodaa dhalinyarta inay baryahan si aad ugu mashquuleen meesha qeybinta garoonta qeyb way dheeshaa qeybta u badanna way daawataa ilaa waqti dambaa lagu gaaraa marka midda kale saacadaysan waxaa waye dhalinyarta meel ay ku caawiyeen oo isku imaadaan oo ku sheekaystaan horey meeleen maadaama meel dhalinyaro fahmi karta ayaga camal ay leeyihiin oo ku madadaali karaan oo waqtigooda ku qaadan karaan aan u furnay laayilde meeshan oo imaadaan oo ku madadaalaan
aada buu umahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan xasan oo ka mid ah dhalinyarada dhalinyaro dhaqaale ku bixisay garoon macmal ah ama garoon la dhigay roogaga macmalka ah oo laga dhisay xeryaha dhadhaab cabdisalaan salas ayuu warramayay laanta afka soomaaliga ee v o ead nagala socotaan haatanna dhinacii heesaha dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ead nagala socotaan haddaan heestaas intaas kaga nimaadno gabdho dhalinyaro ah oo ku midaysan urur halkaas ka dhisan ayaa qabtay kulan wacyigelin caafimaad ah oo la siinayay haweenka si ay uga taxadaraan dhibaatada caafimaad darro ee uu sababo daadka biyaha waskhaysan ay keenaan xilli roobaadka oo ay ka dilaacaan xanuunno saameeya bulshada warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ururka hage oo ah urur ay ku midaysan yihiin gabdho dhallinyaro ah ayaa magaalada qarda ku soo bandhigay barnaamij ku saabsan saamaynta caafimaad darro ee ka dhasha daadadka soo rogmaday iyo weliba sida looga hortegi karo xanuunnada ka dhasha kuwaasoo ay u nugul yihiin haweenka iyo weliba carruurta marka ay roobabka ku soo rogmadaan magaalada qardho oo horey uga tirsanaan jidhay gobolka bari balse hadda la yidhaahdo karkaar waxaa marar badan daadad ku soo rogmaday magaaladaasi kuwaasoo geystay khasaare isugu jira maal iyo weliba naf halka sidoo kale ay ka dhashaan cayayaano ay ka mid yihiin kaneeco iyo weliba biyo wasakha oo caafimaad darro ka dhashaa bulshada loo qabtay kulankan wacyigelinta ah waxa ay ahaayeen haween iyagoona loo sheegayay saamaynta daran ee ka dhasha daadadka biyaha wata halka sidoo kale talooyin caafimaad la siinayay haweenkan ka qaybgelaya kulankan xaafso cismaan wadani oo ka mid a gabdhaha ururka hage ee qabtay kulankan wacyigelinta looga hadlayay caafimaad darrada ka dhasha roobabka ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay kulankan
gabdhahaasoo ka shaqeeya arrimaha bulshada koruqaadista iyo dhiirigelinta aqoonta horumarinta iyo dhiirigelinta dumarka iyo wax kastoo yacni arrimaha bulshada ay u baahan yihiin iyo caawinta iyo dardargelinta barnaamijyadan oo kale marka barnaamijka caawa martida inoo ahi waa mawduuc ah saamayn noocee ah ayuu daadadku ku reebi karaan caafimaadka dadka sidaan dareemayno magaaladeenna waxa kusoo fatahmay daadad marka daadkaas waxa uu keeni karaa caafimaadkeenna waxyaabo saameyn ku leh dhinaca kale sacaadiye ismaaciil axmed oo ka mid a gabdhaha dhallinyarada ah ee dhakhaatiirta ah kana howlgala magaalada qardho ayaa ka hadashay saameynta reeban ee dhanka caafimaadka biyaha daadadka wasakhdaa wata waxaana sidoo kale ay ka hadashay mawduucyo kala duwan waxayna ku dheeraatay sida laysaga difaaci karo xanuunada ka dhasha biyaha wasakhaysan dadka qaybtood maqaarka haddii biyaha wasakda ah waxaa ku jira jermis badan virus baa kamid ah waxaa kamida parasites baa kamida bacteria ka mid ah dadka qaybtood marka maqaarkooda waxay ku sababi karaan haddii uu nabar furan lahaa oo like hadday hore kuu mudeen oo nabar kugu yaalay haddii biyahaas wasakhaysan ay ku gaaraan waxaa dhici karta meeshaas inay infection badan ama caabuq xoogan ay qaado waxaa iskaga yarayn kardhaa wasakda haddii gurigaaga hormadho ama hadday suuqa hormaraysoba inaad iska ilaaliso inaad ku dadaashid in la nadiifiyo hadday dowlad ahaan lahayd hadday shacab ahaan lahaydba in la nadiifiyo sidoo kale waxaa la iskaga ilaalin karaa in qofka uu xirto maxay ahayd gacmogashi golofis u xirto ama indhaha uu gashto maxay ahayd kiyaale haddii dhiiqadaasi gaari kugu soo kugu soo maxay ahayd gaari xoog u marayo hadduu kugu soo daadiyo dhibaatada uu kusoo gaaraysaa maxay ahayd waxaa kaloo iskaga ilaalinaysaa inaad gacmaha markasta dhaqatid gacmaha waxaa u dhaqanaysaa haddii diiqadaas ama wasaqdaas faraha la gashay ama ilmo yar uu faraha la galay kaala galay waa inaa gacmaha markasta la dhaqaa meel boog ama nabar hadduu kugu yaala waa in la nadiifiyaa markasta haddii biyahaas daadka ay gurigaaga soo galeen alaabaha qaybtood kuwa jilicsan sida furaashada iyo barkimaha iyo waa inaad tuudhaa sababtoo ah kama saari kadhid markasta gudahay usii galeen waxaa noogu xiga kan gooryaanka jiyaardiya jiyaardiya laftirkiisa wuxuu sababayaa shuban buu isaguna sababaa caruurtana badanaa uu ku sababaa waxaana laga helaa infection maxay ahayte wuxuuna la socdaa biyaha wasaqda daadku keeneen saxara baa la socota saxara bini aadanna waa soo qaadaya dad badan buu ka soo qaaday duurba baadiyaha iyo meelaha fogfog ama tuulooyin kale uu soo maray biyahaasi soo mareen baa magaalada ku igu imaanaya adi biyaha waxaa dhici karta saxarooyin wax la socda xayawaan ama mataqaanaa noocu doono xayawaan ha noqdo ama bini aadan buu noqon intay yimaadaan gurigaaga hortiisa imaanayaan adna waxaa leedaha waa daad daad maaha laakiin biyo ma aha biyo wasakhaysan waaye contaminated water waaye marka waa in layska ilaaliyaa oo hadda gooryaankan oo kale wuu ku jiraa markuu imaado gooryaanka wuxuu degayaa calooshaada iyo xiidmaha mindhicirada soo ma aragtaan laba indhood buu leey soo ma aragtid ya marka hadhowtiina qofkii shuman badan buu ku sababaya bakteriyada kale oo biyaha wasakda laga helaya waxaa kamid a ecoli baa jira ecoli iyaduna waa bakteriya jirkeena ku jirta oo caana oo badan inta badanna waxay sababtaa maxay ahayd inta ugu badan wax dhibaata jirkeena ma gaarsiiso dhibaato naguma haysa waynala nooshaa jirkeena ku jirtaa laakiin marka qaybtood dhibaatay ku gaarsiin ka dhaca dhinaca kale qaar ka mid a haweenkii ka faa'iidaysanaya wacyigelintan loo qabtay ayaa ka hadashay waxa ay ka faa'iideen barnaamijkan wacyigelinta caafimaada oo gabdhahan dhallinyarada ay u qabteen waayo xaalada lagu jiro ama kordhiishka lagu jiro oo magaalada ay ku jidhaba ah inay daad soo rogmaan marka gruubka haga aad buu wanaagsan yahay barnaamijyadatan iyo kuwo kale oo uu ka dareemo magaalada haba environmentiga ama xaaladda ay deegaanka ku sugan yahay baa laga hadlaa isku soo wada duuba ururka hage waa urur ay ku midaysan yihiin haween oo keliya waxaana uu ka dhisan yahay magaalada qardho inta badan haweenka ay u qabtaan kulamo dhiirigelina sida waxbarashada caafimaadka kor u qaadista dhiirigelinta aqoonta haweenka yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi nala socodsiinaya haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaynu gebi ahaanba ku falanqaynaynaa ciyaartii kama dambaysteed habeenkii xalay ahaa dhex martay kooxaha kubadda cagta ee safiya iyo roma ciyaartaasi oo kooxda kubadda cagta ee safiya ay rigoorayaal ku guulaysatay kadib markii sagaashankii daqiiqo iyo soddon dheere oo lagu daraba ay labada kooxood hal iyo hal isla dhaafi waayeen waa markii lixaad oo kooxda kubadda cagta ee safiya ay ku guulaysanayso koobkan oroba league oo markii hore la oran jiray ueva cab sidoo kale macalinka kooxda kubadda cagta ee roma hose marino oo danaynayay in uu ku guulaysto markii si lixaad koob qaaradda yuruba ayaa arrintaasi aanay u suuro gelin oo guuldarro habeenkii xalay ahaa dusha loo saaray haddaba maxaa keenay guuldarrada ku dhacday roma maxaase u suurageliyey kooxda kubadda cagta ee safiya markii lixaad koobkan in ay ku guulaysato arrimaha iyo kuwo kaleba waxaa la falanqaynaya cabdifitaax shabalaala oo ciyaaraha ka faallooda saaxiib soo dhowow bal marka hore kulankii xalay labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaartaasi maxaad ku qiimaan lahayd
runtii ciyaar adagaa dhacday oo caalamiinto badan isku sheegtay ee kooxna ulajeedadeeda ahayd sidii ay koobka ku qaadi lahayd labada kooxba ay ulajeedadooda ahaayeen siday koobka ku qaadi lahaayeen laakiin laba falsafada oo kala duwan ayaa lagu soo galay qaybta talyaaniga oo kale falsafad difaacay kusoo galeen meesha safiila ee mar walba ogeyd inay talyaaniga difaac kusoo geli doonaan kooxda rooma weerar ay kusoo galeen waa garta laakiin ciyaarta marka la eego xataa safiya uma aanay muuqanin koox weerarkeedu uu natiijo badan abuurayo inta badan banoonigoodu afka hore ayuu ku baaba-ayay ma difaaca hose marino ayaa ku adkaaday mase iyaga laftooda ayaa shaxdu ka wareertay
runtii safiilo markaa fiirisid mascadow waxay ku fiican yihiin koobkan laakiin markaa u laabatid gurigooda u laabatid oo sbain u laabatid kaalin fiican maysan gelin sanadkan xaaladda aaday ugu adkeed marka dhibkaas ayay haystay baa haddaa ka dhawaajisay oo ah dhamaystirkooda aada u liitay waa koox baasanka gadaalo ku fiican qaybta dhexe si fiican ugu soo gudbiyay kubadda laakiin wejigan hore ciyaartooygaas marokaanka ah ee teestada fiican alnasiiri inaan dhahan jeclahay markuusan teysta helayn dhug xariif muu ku yahay may marka markaadan haysan streker teysta uun gaada aa haysatid oo lug aan xariif ku ahayn dhadhanka goosha aada uma fiicnaanayo inkastoo suuso uu fiican yahay garab ka soo galo haddana vishankiisa baaska ma fiicna marka waxaa isdhihi karaa saa sheegtay waaye difaacay ku jireen roma laakiin difaac loogu galay ma jirin waa garta waa garta ugu dambeyntii ciyaartu waxay kusoo gabagabooday rigoorayaal macalin hose morinho xidigaha uu keenay dhammaantood difaac ayay ahaayeen oo weeraradii amaba ciyaartooydii qadka dhexe dhinaca weerar kuma aanu soo bilaabin inay rigoorayaasha tuuraan rigooradiina waa lagaga badiyey maxaa ku kalifay baad isleedahay morinho inuu difaac aamino intii uu ciyaaryahaano dhaliyayaal ah aamini weyn lahaa
runtii aniga waktigii aan bartay macalinkan jose marino dadkana way yaqaanaan taariikhdiisa ilaa labada kun iyo labadii ilaa hadda kubadaha nooca uu dheelaa waxay tahay agligame wuxuu rekoor fiican ku leeyahay koobkan bugbaxda ah yurub marka loo fiiriyo xagga horyaalada horyaalo badan oo isku xujiyey ma jirto sida mbeb oo kale laakiin waa macalin bugbaxda ku fiican marka falsafad wuxuu aaminsan yahay ah ciyaarta sboolgare daahi kooxda kale ka xanaaji natiijada saa ku gaartid marka waa run marar badan waa lagu helaa guulasha saas markay ciyaarta bugbax tahay laakiin waxaa u baahan tahay iyadana in ay kuca wakti uu ku caawiyo siba dhinaca goolasha oo kale hadda hal gooluu helay taargetkuu raadin jiray waayo hal gool inuu helo gadaal galo ayuu kusoo galay goolka isagoo helay ayaa nasiib dara gool own goola laga helay oo kooxdiisi iska dhaliyeen soo markay meeshaas tagto ay hal hal tagto ay waktigii dhiman yahayna badan yahay isaga waxaa usoo sawirmatay in uu rigoorada isku halleeyo
laakiin rigooradii isku halleeyay lafteedii so wuu iska qalda lama oran karo haddii uu dhahay difaac kaaliya ii tuura
runtii rigoorada qeybo badanaa loo kala saaraa aniga hadda taas kuma eedenahay maxaa yeele badanaa difaacyada rigoorada waa loo dhiibtaa way dhaliyaan haddana marba rigoorada waxay ku xiran tahay goolkiibarka kaasoo horjeeda waa naqaanaa goolkiibarkii marokaanka ahaaya kooxdan safiila goolkiibar u ah oo foom ah rigoorista ah qaabkuu movementiga xataa u sameynaa aaday u fiican tahay marka xasdii kalaa morinio wax hadduu khalday ciyaarta gudaheedu khalday waxay ahayd inuu aado ciyaarta uusan isku hadlaynin goolasha labaysto ama saddexaysto taasoo uusan sameyn
waa tahay ugu dambeynta haddi aad soo koobto kooxda safiya lix mar ay ku guulaysatay koobkan waxaad sheegtay horyaalka dalkooda inaanay ku fiicnayn ma koobkaana iska jecel safiya ma awoodoodaa wanaagsanayd maxaad ku tilmaami lahayd kooxda kubadda cagta ee safiya iyo koobkan uruba league
runtii dhowr jeer oo laga fiican yahay qaadeen laakiin hadda waxaan arkayaa maanta maalin ay u qalmeen waaye oo aada u fiican yihiin mid haddii meesha lagu daro koobtan bugbax waaye safiilu jecel yahay waa run haddaan waxaan dhihi lahaa sevilla kaaba loo bixiyaba midda kalena midda kalena waxaa waaye macalimiinta xataa way kala bedeleen mascadow mucjisada hal macalin ma aha waxa u qaad qaadanayo inkastoo yulalin buu u badnaa saan jeclahay aad iyo aad haddana way kala gegedsan yihiin weli macalinkan hadda eh, weli macalinkan hadda waxa uu kooxda ka badbaadiyey baa laleeyahay ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain nin haddana caan ku ahaa eh, heerka uu joogana ma ahayn oo macalin kooxaha yaryar ee hoose ee waddanka Spain laylin jira waa
si fiican laakiin hadda aniga markaan liigooda aad ulama socday kulmadooda ma daawadi Ee, xaaladda inay ku xuntahay waa ogahay laakiin maanta ciyaarta uu soo bandhigay ciyaarihii manchester uu u baxay ciyaaraha uu soo bandhigay waxaan u qiray inuu macalin geesi yahay aqoon badanna leh maxaa yeele de xataa waktiga lagu daraayo wuu diidanaa wuxuu diidanaa extra time inuu aado oo wuxuu rabay inuuba soo gebagabeeyo rome marka kuraajadaas aad ayay anfacday uuna Bad.
ugu qalmaa inuu koob ku qaado boqol iyo labaatan daqiiqa weerar uu ahaa weliba toban daqiiqa lagu daray oo la yaab leh Ee, boqol iyo soddon daqiiqa ku dhawaatay ciyaarta intii uu hose moriinho dahdaahinayo lahaa ciyaartooyda isdhigdhiga waa tahay aad baad u mahadsan tahay ee, kaasi waxa waa cabdifatax shabalaale oo la falanqeynayey kulankii habeenkii xalay ahaa ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee safiya oo markeedii toddobaad ku guulaysatay koobka europa league amaba ueva cup la oran jiray waa tahay dhegaystayaal inta aynu mar kale barnaamijkan lamida u kulmi doono waa anigu ah mascadooda ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaas ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqinaye dhinacii heesaha ayaan mar kale jaleeci doonaa
markay ku doontoy ku dooratee dunida macaan waa ku deeqsiye markay ku doontoy ku dooratee dunida macaan waa ku deeqsiye ma leesku daaliyo markay ku diideen walu dulluuba dantaa ka hayseen ma leesku daaliyo markay ku diideen walu dulluuba dantaa ka hayseen dabinaaley dhigaye daryeel ma haaste daadaay qaaday dodo diciga tuure dabinaaloo dhigaye daryeel ma haaste daadaay qaaday dodo diciga tuure
heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waanu ah ismaaciil xuseen farjaro idileh sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh